wararka hordhoweed naga soo gaaray magaalada qaahiro ee dalka masar ayaa sheegaya in shirka baarlamaanka carabta ay maanta yeesheen ay ku taageereen in dowladda soomaaliya laga qaado cunuqabataynta xagga hubka ee saaran tallaabadan ayaa dowladda soomaaliya ay u ololeynaysay muddo sanad ah sida ciidanka soomaaliya dib loogu dhisi lahaa taasi oo weli golaha ammaanku aanu go-aan ka qaadan xuseen saxnuune ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada qaahira shirka ay lahaayeen xubnaha baarlamaanada carabta oo soomaaliya ay uga qayb galeen xildhibaano gaaraya afar xubnood ayaa kaga dooday arrimo badan oo quseeya waddamada carabta sida soomaaliya suuriya falastiin iyo waddamo kale oo carbeed war murtiyeed ka soo baxay gebagabadii shirka maanta ee baarlamaanada waddamada carbeed ayaa lagu xusay qodobo ay ka mid yihiin in la taageero dowladda soomaaliya iyo in soomaaliya laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran dowladda soomaaliya brofeor maxamed cumar dalxa oo ka mid ah xildhibaanada soomaaliyeed ee maanta ka qayb galay shirka baarlamaanada waddamada carbeed ayaa idaacadda v o a u sheegay in qodobada ugu muhiimsan ee kasoo baxay shirka baarlamaanada carabta gaar ahaan arrimaha khuseeya soomaaliya waxa uuna yidhi brofesor dalxa sida tan in soomaaliya la taageero oo si maadi iyo macnawi aba si ay markaasi ay u dhisan lahayd mu-asasaadkeeda ama hay-adaheeda dowladnimo ama hay-adaheeda dastuuriga qarannimo sidoo kale waxaa si maaragtay adag iyadoo looga hadlay laysla wada ogolaaday cod gacantaanima lagu ansixiyey in soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka si ay iyada u dhisato maaragtay dhammaan mu-asasaadkeeda ay ka mid yihiin tan ugu culus wasaaradeeda gaashaandhiga iyo ciidamada maarata qalabka sida ee soomaaliyeed qaybihiisa kala duwan dhinaca kale brofesor maxamed cumar dalxa ayaa ii xaqiijiyey in qaraarada kasoo baxay baarlamaanada wadamada carabta ay ka mid yihiin in la taageero qaxootiga soomaaliyeed ee ku jira xerooyinka qaxootiga ee wadamada dariska la ah soomaaliya shirka baarlamaanada carbeed ee maanta ka dhacay magaaladan qaahiro ayaa waxaa kasoo qayb galay kow iyo labaatan waddan oo ka mid ah waddamada carabta hase yeeshee waxaa shirka ka maqnaa xildhibaanada dalka suuriya oo xiisado dhinaca amniga iyo siyaasadda ay ka jiraan xuseen saxnuuni v o a qaahira